Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Maamulka Galmudug oo gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa ku dhawaad shan boqol oo geed oo loogu talagalay cagaarinta magaalada ku wareejiyay maamulka degmada Gaalkacyo. Waxaa goobjoog ka ahaa wareejinta geedaha Wasiirka Wasaaradda Beeraha, Waraabka, Maamulka Galmudug, Wasiir Ku-xigeenka Wasaaraddaas iyo Agaasimaha Guud Iskuduwaha Gobolkaas. Wasiirka Wasaaradda Beeraha, Waraabka, Maamulka Galmudug Xirsi Yuusuf Bare ayaa ku wareejiyay maayarka degmada Gaalkacyo dhirtan iyo qalabkii lagu ilaalin lahaa.
Waxaan maantay halkan aan rabnaa inaan ku wareejino wasaaradda beeruhu ay wareejinaysaa shan boqol oo geed oo loogu talagalay in lagu yareeyo nabaad guurka in lagu yareeyo dhirtii xaaluf bacradii ka jira dhirta waa la gubayaa dhuxul baa laga samaynayaa marka in maarata shantaa boqol oo geed lagu beero degaanka iyo siligii toban muddadood oo loogu talagalay in dhirtaas lagu ilaaliyo lagu xafido baan si horu dhaca ugu wareejinaynaa degmada Gaalkacyo.
Maayarka degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa uga mahad celiyay Wasaaradda Beeraha, Waraabka, Maamulka Galmudug deeqdan geedaha ah ee la soo gaarsiiyay.
Runtii didaalka iyo garab istaagga Wasaaradda Beeraha waxaan rabaa inaan caddeeyo rool weyn oo bulshada beeraleydana wax fiican runtii loo qabtay dadka danyartaa oo runtii xoog maalkana ay ka faa'iidaysanayeen baa la soo qabtay shaqo aad muhiim u ah mudane wasiir shaqadii dardargelinta iyo tallaabadaa qaaday howlaha inoo dhiman insha allahu tacala aan qaban doonno iyo kuwa saaka ay nagu wareejinaysaan shanta boqoloo geed iyo tobanka muddadood waa idinka guddoonnay wasiir adiga wasaaradda dhammaan tiimkuna kaga mahad celinaynaa didaalka iyo garab istaagga iyo u adeegista bulshada insha allah inta dhimanna waa gaari doonaa beerista geedahan ayaa qayb muhiimana ka qaadan doonta bilicda magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug